الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah hay-ad gaaleed ka faaloota arrimaha xasaradaha iyo siyaasadda oo walaac ka muujisay masiirka kooxda riddada soomaaliya xilli ay dulhoganayaan azamaad siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo kuwa amni maxay hay-addu ka tiri mushkiladda ugu weyn ee ku hor gudban xukunka xasan gurguurte warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobbada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah burcad koonfur afrikaan ah oo mar kale laaya muwaadiniin soomaali ah iyo ganacsatada soomaalida oo ku dhawaaqay shaqo joojin guud fariin adagna u diray dowladda koonfur afrika sidoo kale barnaamijka waxaad caawa ku dhegaysa doontaan kooxaha mucaaradka oo muqdisho uga dhawaaqay hannaanka ay u wajahayaan xasan gurgurte haddii muduxileedkiisu dhammaado islamarkaana uusan qaban doorashooyin kuna eedeeya musuq iyo wax isdabamarin warbixin ayaad dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo dowro sharci ah oo socotay muddo toban maalina u soo gebagabaysay dhammaan wulaadda degmooyinka wilaayadaasi iyo tanfiidkooda mas-uuliyiin iyo culimo ka qayb gashay gebagabada dowladaasi faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobbadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo faysal mahad ayaa faafreebka caawa gala qaybgeli doona adna halkan idagala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusay wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareeb kurarkeennu ku eegi doonno waxauu noqonayaa hay-ad gaaleed ka faaloota arrimaha xasaradaha iyo siyaasadda ayaa walaac ka muujisay masiirka kooxda riddada soomaaliya xilli ay dul hoganayaan azamaad siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo kuwa amni maxay hay-addu ka tiri mushkiladda ugu weyn ee ku horgudban xukunka xasan gurguurte ku soo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen faysal mahad soomaali international crisis group oo ah ururgaaleed caalamiya oo falanqeeya xasaradaha adduunka fadhigiisunu yahay qaaradda yurub gaar ahaan caasimadda bruseles ee dalka belgiyum ayaa warbixin dheer ka soo saaray soomaaliya waxaanay walaac xooggan iyo dayre ay ka muujisay xaalka kooxda riddada soomaaliya ee muddada badan ay kufaarta caalamku tabantaabinayeen hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo i c g ayaa warbixinteedan ku lafagurtay sida ay mujaahidiintu uga guulaysteen afkana ciidda ugu dareen kooxda riddada soomaaliya iyo calooshood u shaqaystayaasha wakiilka ka ah duulaanka saliibiga ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya waxaa muuqata in xaaladda cakiran ay ka taagan tahay soomaaliya waxaannu dalka wajahayaa kala qaybsanaan siyaasadeed kooxda al-shabaabna waxay mar kale bilaabeen weeraro xooggan oo ay dib ugu qabsadeen dhul badan oo dowladdu la wareegtay sannadihii laba kun iyo labaiyolabaatan iyo laba kun iyo saddexiyo labaatan waddamada shisheeye ee taageera soomaaliya ayaa iyaguna ka walaacsan natiijo la'aanta wixii ay ku tabcayeen waxayna bilaabeen inay su'aal geliyaan waxtarka ay leedahay inay sii maalgeliyaan nidaamkan fadhiidka ah ee fadhigiisu yahay muqdisho taageerada caalamiga ah gaar ahaan maalgelinta loogu talagalay howlgalka e usom ee qaybta ka ah dagaalka lagula jiro shareecada islaamka iyo mujaahidiinta al-shabaab ayaa hoos u dhacday waxaana jira mugdi fara badan oo hareeyey mustaqbalkiisa taasoo sii wiiqaysa awoodda difaac ee maamulka muqdisho al-shabaab waxay dhowaanahan gaareen guulo isdabajooga halka dowladda federaalkuna ay dhex muquuranayso jahwareer siyaasadeed iyo tayaxumo ciidan oo aad u liidata iyo sidoo kale koror ku yimid cabashooyinka ay beelaha soomaaliyeed ka muujinayaan xukuumadda xasan sheekh maxamuud ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday i c g ururgaaleedka xasaradaha adduunka intii uu ku guda jiray warbixintiisa wuxuu si gaara u soo qaatay taqadumka ballaaran ee dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay geesiyada towxiidku ka sameeyeen wilaayaadka ay ka mid yihiin shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaana ay ka dhawaajisay in mujaahidiintu ay ku dhowaadeen in gebi ahaanba ay la wareegaan gacankuhaynta magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho iyadoo i c g carabowday in guuldarooyinka ku habsaday ciidamada huwanta ee dagaal saliibiga kaga jira gudaha soomaaliya aanay wax xiriir ah la lahayn hoos u dhaca dhaqaale ee la soo darsay duulaankaasi warbixinta ayaa sidoo kale lagu yidhi bishii febraayo al-shabaab waxay weerar ku qaadeen gobolka shabeellada dhexe ee bartamaha soomaaliya dhul ay dowladdu qabsatay sannadihii ilaa bishii luulyo waxay sidoo kale u gudbeen gobolka hiiraan iyagoo la wareegay deegaanno ay dowladdu gacanta ku haysay tan iyo laba kun iyo afar iyo tobankii weerar kale oo ka dhacay shabeellada hoose galbeedka muqdisho ayaa cabsi geliyey in caasimadda lafteedu ay ku soo dhacdo gacanta al-shabaab si kastaba ha ahaatee guud ahaan al-shabaab waxay hadda ku sugan yihiin meel aad uga wanaagsan sidoodii hore marka loo eego bilowgii sannadka waxaanay guulaha al-shabaab ku soo beegmeen iyadoo si weyn hoos ugu dhacday maalgelintii caalamiga ahayd in kastoo hoos u dhacaas uu si toosa ugu xirnayn guuldarooyinka dowladda dowladda maraykanka ee uu hogaamiyo madaxweyne donald trump ayaa hormuud u ah dhimista taageerada iyadoo laba kun iyo shan iyo labaatan uu u qoondeeyey soomaaliya boqol iyo konton milyan oo keliya halka laba kun iyo afar iyo labaatankii ay ahayd toddoba boqol iyo toddobaatan milyan dalka maraykanka oo keliya ma aha waddamada yurub oo muddo labaatan sana ah si weyn u maalgelinayay dib u dhiska soomaaliya ayaa isweydiinaya in lacagtoodii si sax ah loo isticmaalay iyo in kale maadaama horumarka al-shabaab sii labalixadsanayo jahwareerka dowladdana uu ka sii darayo maamulka muqdisho oo si weyn ugu tiirsan taageerada shisheeye ayaa ka walaacsan in lacagahaasi ay sii yaraan doonaan waxaana jira waddamo cusub sida turkiga iyo waddamada khaliijka carabta oo door weyn ka ciyaaraya soomaaliya balse lagama filayo inay buuxin karaan boosaska ay banneeyeen maalgeliyaasha reer galbeedka hay-adda i c g ayaa geysta kale isdultaa ku samaysay maalgelin la'aanta ku habsatay duulaanka saliibiga ah ee isbahaysiga ee u s som iyadoo tilmaantay sida uu mugdi u sii gelayo masiirkooda iyo rajabeelka mustaqbal ee dul hoganaya howlgalkaas waxaanay hoosta ka xariiqday in ifafaalaha muuqda ee ka soo ifaya dhinaca mujaahidiinta ay warwar badan ka qabaan dowladaha saliibiyiinta ee deriska la'a soomaaliya sida kenya iyo etoobiya hoos u dhaca ku yimid xiisaha beesha caalamka ee soomaaliya ayaa si gaara uga muuqda caqabadaha haysta howlgalka e u s som ee la xidhiira helitaanka maalgelin ku filan ilaa hadda howlgalku wuxuu helay keliya boqolkiiba toddobiyo labaatan miisaaniyaddiisa marka loo fiiriyo boqol iyo lixdan iyo lixda milyan ee loogu talagalay sannadka laba kun iyo midowda yurub wuxuu tan iyo laba kun iyo toddobadii bixiyey laba dhibic toddoba bilyan oo yuuro oo loogu taageeray mushaharka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya jooga balse taageeradiisu sannadba sannadka ka dambeeya waa ay sii yaraanaysaa baaqiyo isdabajoog ah oo midowda yurub u diray saaxiibada kale ee caalamka si ay u kordhiyaan taageerada ayaa guulla'aan ku soo dhammaaday waxaa la filayay in qaramada midoobay ay daboolayso qayb weyn oo ka mid a qarashaadka howlgalka sannadkan balse maraykanka ayaa diiday inuu taageero qaraarkii lagama maarmaanka u ahaa arrintaas ee golaha waxa loogu yeero qaramada midoobay midowda yurub waxay si ku meel gaar ah u qoondaysay lixdan milyan oo yuuro oo ka tirsan sanduuqa nabadda yurub ee loogu talagalay taageerada amniga iyo difaaca ee dalalka saaxiibka la ah midowda yurub urur goboleedyada iyo kuwa caalamiga ah laakiin weli ma cadda sida lacagtaasi loogu qaybin doono e u s som iyo ciidanka soomaaliya maalgelin la'aanta dul hoganaysa howlgalka midowda afrika waxay dhaawici doontaa awoodda isbahaysiga e u som waxayna waddamada deriska la soomaaliya gaar ahaan etoobiya iyo kenya ay danaynayaan in ciidamadooda e u som ay sii joogaan soomaaliya si al-shabaab aysan khatar ugu noqon amnigooda labaduba waxay sidoo kale haystaan ciidamo gaar ah oo si madax bannaan uga howlgala gudaha soomaaliya mustaqbalkana waxaa suuragal ah in dowladda federaalka soomaaliya ay heshiisyo gaar ah la gasho qaar ka mid ah dalalka ku bohoobay ee yusom kuwaasoo u badan inay noqdaan kuwo aan degganayn marka loo barbardhigo nidaamka hadda jira ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday i c g iyadoo aan la iska indhatiri karin islamarkaana la wada arkayo horumarka al-shabaab samaynayaan haddii midowda yurub oo ah maalgeliyaha ugu weyn ee afrikaanta uu awoodi waayo inuu sii wado taageerada uu siiyo hay-adaha amniga ee kooxda ridada soomaaliya iyo howlgalka kufaarta afrikaanta waxaa hubaal ah in jihaadiyiinta al-shabaab ay heli doonaan fursado dheeraad ah oo ay isku sii fidiyaan hay-adda international crisis group waxay ka dhawaajisay in dabayaaqada bisha socota ay kulan isugu iman doonaan ururada gaalada midowda afrika iyo midowda yurub kuwaasoo ka dayriyey natiijada wadaxaajoodkaasi maadaama qaar ka mid a dalalka xubnaha ka ah midowda yurub ay ka digayaan bixinta mushaarka ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ee duulaanka ku jooga soomaaliya shirmadaxeed ay isugu iman doonaan ururada midowda afrika iyo midowda yurub oo qorshaynayaan afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatanka bisha soo socota ee nofembar ayaa lagu gorfayn doonaa sidii loo heli lahaa kalsooni iyo qorsheyn horudhaca midowda yurub wuxuu ka codsaday midowda afrika inay soo gudbiyaan liis qalab ciidan iyo adeegyo ah oo e u som u baahan tahay ka hor inta aysan go'aan ka gaarin maalgelinta maadaama qaar ka mid a dalalka xubnaha ka ah midowda yurub ay ka digayaan bixinta mushaarka ciidamada balse ilaa hadda midowda afrika ma uusan gudbin liiskaas si kastaba ahaatee way adkaan doontaa in howlgalka si degdeg ah uga maarmo mushaarka uu bixiyo midowda yurub maadaama aysan jirin ilo kale oo dhaqaale oo si buuxda u dabooli karaa kaalintaasi ayaa lagu yidhi warbixintii ay soo saartay i c g caqabadaha kale ee hareeyey maamulka muqdisho ayay i c g tilmaantay inay ka mid yihiin khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex aloosan kooxda filla soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland waxayna warbixintu hoosta ka xariiqday in xaaladdu ay sii xumaan doonto haddii murtad gurguurte uu go'aamadiisa ku sii adkaysto kalsoonidarada iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa caqabad ku noqotay wada shaqayn hufan taasoo adkaysay in si wax ku ool ah wax looga qabto dhibaatooyin badan oo jira laakiin dhaliilayaashu waxay ku doodayaan in soomaaliya aanay weli u diyaarsanayn in la ballaariyo tirada codbixiyaasha si weyn iyagoo xusay caqabadaha dhabta ah ee ka jira diiwaangelinta malaayiin qof islamarkaana amni darada ay weli ka jirto qaybo badan oo dalka ah wakhtigu waa gabaabsi wakhti doorasho lagu qaban karana ma jiro haddii xasan sheekh uu muddo kororsi raadiyo sida ay mucaarad ku tuhunsan yihiin wuxuu la kulmi doonaa mucaaradaad aad uga xoog badan tan uu iminka dhex dabaalanayo puntland iyo jubbaland ayay sidoo kale u badan tahay inay qaadacaan doorashada haddii cabashadooda aan la tixgelin haddii la isku dayo in la qabto doorasho qaran iyadoo dad badan oo dadka ka mida aysan ka qaybgelin waxay sii fogeyn doontaa xiriirka u dhexeeya muqdisho iyo maamul goboleedyada taasoo keeni karta rabshado hor leh ayaa lagu yidhi warbixinta isku soo wada duubo hay-ad gaaleedkan ka faalloota xasaradaha adduunka ee loo soo gaabiyo i c g waxay toosh weyn ku iftiimisay fashilka baaxadda leh ee militari iyo midka siyaasadeed ee ay wajahaysa kooxda ridada soomaaliya oo muddo dheer horgal u ahayd duulaanka mucatab udirirka ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya waxaanay dhanka kale far waaweyn ku qortay sida uu baadilka u suulayo xaquna u soo daahirayo kadib markii allah fadligii ay kufaartu ka raja dhigeen loodinta halyeyada geesiyada towxiidka ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab oo dhiigooda iyo dheecaankoodaba ku xardhay koryeelidda kitaabka allah iyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka howlgalladii waaweynaa ee bilihii la soo dhaafay ka dhacay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ahna waxa ay baqdin geliyeen gaalada caalamka guud ahaan iyadoo taa cagsigeeda ay ku laabqabowsadeen in badan oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad degaysanaysaan markan iyo buucad koonfur afrikaan ah ayaa mar kale laaya muwaadiniin soomaali ah iyo ganacsatada soomaalida oo ku dhawaaqay shaqo joojin guud fariin adagna u diray dowladda koonfur afrika qodobkaasi sidoo kale kooxaha mucaaradka oo muqdisho uga dhawaaqay hanaanka ay u wajahayaan xasan gurgurte haddii muduxileedkiisu dhammaado islamarkaan uusan qaban doorashooyin kuna eedeeya musuq iyo xasdabamarin waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahintii guud marka miregaha islaamiga ah aala buu xaalkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxaha mucaaradka oo muqdisho uga dhawaaqay hanaanka ay u wajahayaan gurgurtee haddii muduxileedkiisa uu dhammaado kooxaha mucaaradka ah ee isku magacaabay golaha samata bixinta ayaa mar kale ku celiyey in aysan ogolaan doonin waxa ay ugu yeereen doorasho hal dhinac ka tolan oo uu qabsado xasan gurgurte madaxweynaha xukuumadda muqdisho cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee mucaaradka ah ayaa isagoo ka jawaabayey su-aalo ku waadanaa sida ay ka yeelayaan xukuumadda xasan gurgurte haddii uu mudaxileedkeedu dhammaado wuxuu ka shanqariyey in ay samayn doonaan wixii ay sameeyeen xilligii dowladdii farmaajo isagoo saadaaliyey in cadaadiska siyaasadeed uu xigi doono cadaadis kale oo uusan sheegin nooca uu noqon doono dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday masuq maasuqa iyo xatooyada ka dhex jirta xukuumadda muqdisho wuxuuna ka shanqariyey in madaxda ugu sarreysa xukuumaddaasi ay yihiin tuugo xatooye ku hayo hantida ummadda iyo xitaa dhaqaalaha ay ka helaan dowladaha shisheeye xildhibaankan ka tirsan xukuumadda muqdisho ayaa xaqiijiyey in mashruucii loogu magacdaray la dagaalanka musuq maasuqa ee uu xasan sheekh iclaamiyey sannado ka hor uu istaagay kadib markii raadadka musuqa uu soo galay xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa qaybo ka mid ah xarumaha ganacsiga soomaalida koonfur afrika oo maalintii saddexaad xiran kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen dilalka ka dhanka dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayay qaar ka mid ah ganacsatadu albaabada isugu dhufteen xarumahooda ganacsi wararka ka imaanaya magaalada caypton ayaa sheegaya in maalintii saddexaad oo xiriira ay xiran yihiin xarumaha ganacsi ee soomaalidu ku leedahay deegaano hoostaga magaaladaasi si gaar ah filibi nyanga iyo khayalidja waxay tani ka dambeysay markii muddo siddeed iyo afartan saac gudahood kooxo burcad ah oo u dhashay dalkaasi ay dilal iyo dhaawacyo u geysteen ilaa lix xubnood oo ganacsato soomaaliyeed ah kuwaasoo xarumo ku lahaa degmooyin ka tirsan magaalada caypton ilawareedyo ayaa sheegay in ganacsatadu ay booliiska u gudbiyeen cabasho ka dhana dilalka iyo boobka sida gaarka ah loogu hayo dadka soomaaliyeed waxaana xusid mudan in booliiska lagu eedeeyo in dhibaatadan joogtada ah uu qayb ka yahay dhanka kale waxay ganacsatada soomaaliyeed ee xarumaha ku leh dalkaasi wadaan abaabul mudaaharaad ah oo looga soo horjeedo dhilalka iyo dhaca loo geysanayo ganacsatada kuwaas oo lagu wado inay ka dhacaan qaybo ka mid ah dalka koonfur afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xukuumadda muqdisho oo dad shacab ah dil iyo dhaawac ugu geystay shabeellada dhexe gobolka shabeellada dhexe waxaa kusii fidaya dagaal u dhexeeya xukuumadda muqdisho iyo dadka shacabka ah oo diidan in beerahooda ay la wareegto xukuumadda muqdisho iyo maamulka la baxay hirshabelle ciidamada ayaa waxay madaafiic ku garaaceen deegaanka lagu magacaabo zabuun oo hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada xukuumadda muqdisho ayaa doonaya in ay xoog ku qabsadaan beero ku yaal deegaanka waxaana madaafiicda ay halkaasi ku garaaceen ku dhintay wiil yar halka ay ku dhaawacmeen afar ruux oo uu ku jiro canug yar xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ahna bashiir caawa waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowlo sharci ah oo socotay muddo toba maalin ah u qabatay islamarkaana u soo gebagabaysay dhammaan wilaayada degmooyinka wilaayadaasi tanfiidkooda mas-uuliyiin iyo culimo ayaa ka qayb gashay gebagabada dowladaasi dowladan oo magaceeda uu ahaa mucaawiya ibnu abi sufyaan waxaa ka faa'iidaystay dhammaan wilaayada degmooyinka wilaayada jubbada hoose iyo tanfiidkooda taas oo socotay muddo toban maalin ah dowladan intay socotay waxaa lagu qaatay kutubo fara badan risaalooyin iyo muxaadaraad dowladan waxay xaqiijisay hadafyo dhowr ah oo ay ka mid tahay in kor loo qaaday tayada wilaadda degmooyinka iyo in wilaadda iyo dadka mas-uuliyiinta ah ay barteen mahaamtooda iyo shaqooyinkooda iyo waajibaadka ay leeyihiin dowladan waxaa ka soo qaybgalay culimo kala duwan iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose culimmada gebagabada xafladda goobjooga ahayd waxaa ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaam ku soo dhowaada kelimadiisa بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد وتلك الحمد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رجعنا odayaasha mas-uuliyiinta aanu kelimaad isu wadaarsano aan isbarano jazakum allahu khayran waxaan jeclahay kelimadeyda inaan dhowr laba qodob saddex qodob kusoo aruuriyo maadaama mas-uuliyiinta ummadda aad tihiin ammaanada idin saaran ee laydinka rabo sida ilaahay ugu talagalay inaa u gudataan inaan wax yar ka ishaaro ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala in allaha yaamurukum an tu'addu alaamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadl ina allaha nicma maa yacidukum bih in allaha kaana samiican basiira waxa aada u qaaliya weeye in ilaahay subxaana wa tacaala inoo dardaarmo inaynu cadaalad wax ku xukumno dadkana ku kala saarno ammaanadana siday tahay aan u gudanno aayad kalena ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisdi shuhadaaa lilahi walow calaa anfusikum waxaad noqotaan kuwa uqumid badan uquma lama dhihin quumu lama iran waxaa layidhi kuwa uqumid badan oo istaagid badan cadaalad qisdiga cadaaladda uqumid badan uqumid badan shuhadaa lilaah ilaahay u goobjoogaho ilaahay u markhaantiya ilaahay baa qofkii sida isagoo markaa markhaanti ahaa qaadiga ahaa ama mas-uulka ahaa waxaa ula xisaabtami doonaa berrito sida qof goobjoog ahaa oo arrintii ka been sheegaya haddii uusan cadaaladii ahayd siday ahayd uusan u gudan waxaa laleeyahay kuwa ilaahay goobjoog u ahoo si cadaalad oo xaqa garta u naqa ama u xukuma arrinta noqda naftiinaba ha ahaatee iyo ehelkiina iyo aqaaribtiina cadaaladda ha laga shaqeeya xadiiska saxiixeynka ee nebigu sala allahu calayhi wasalama cabdilaahi ibni camar ibn alcaas uu inooga warinayay wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ina almuqsidiina calaa manaabira min nuur can yamiini araxmaan wakiltaa yadayhi yamiin kuwa maaragtay muqsidiinta ahay cadaaladda ka shaqeeya waxay noqdaan maalinta qiyaame manaabir nuur oo sarraysa ayaa lagu fariisiyaa can yamiini araxmaan allaha raxmaana midigtiisaa la fariisiya maalinta xaaladda ay khatar tahay ee qiyaame ee laleeyahay konton kun oo sano ee qoraxda kilomitir iyo bar ay joogto ee qofka halaagga oo meeluu jirayba suumaano dhididkiisa uu qarqinayo ayaa ninkan waxa uu yahay wafdi camal allaha raxmaanu garab fadhiyaaba kursi nuurana waa ku fadhiyaa waa kuwee kuwaasi aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim wamaa wullu waa kuwa cadaaladda u samaynaya oo ugar u garsooraya maxaa ee dadka ay xukumayaan oo mas-uuliyiinta u yihiin iyo ehelkooda xataa ilmahooda iyo reerkooda iyo islaamahooda markay la joogaan cadaalad iyo garsoor wax walba ku saleeya iyo wamaa wullu iyo wixii mataqaanaa ay tawaliyaan oo ay mas-uuliyaddooda qaadaan agoomaha oo kale iyo mas-uuliyadda mataqaanaa hantida waqafka ah oo kale iyo oo ummadda ka dhexaysa wax kastoo ay mas-uuliyaddooda qaadaan u cadaalad sameeya manaabirtaa nuurkaa ayay mataqaanaa ay ku fariisanayaan waynu garanaynaa xadiiskii isagana abu hureyre saxiixiinka ee u dhahay nebiga calayhi salaatu wasalaam sabcatun yudilluhum allaahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh maxaa loogu hormariyey imaamun caadil imaamka ama khaliifaha shardi khaaskuma ahe nin kastoo waaliyo mas-uula baa laga rabaa inuu cadaalad sameeyo cadaaladda ama garsoorku marka waxa oo cidda u horrayso ay ku dhacayso ilaah iyo addoommankiisa in loo garsooro wey ilaahay ama addoommanka khalqay hadday dulmiyaan oo shirki iyo maaragtay tawxiid la'aan ay ku noolaadaan yaa wax laga weydiinaya waaligiisoo maha mas-uulkii ummaddaas markaa hor joogay ayaa wax laga warsanaya la odhanayaa maxaa noogu garsoori weydaya aniyo addoommankayga maxaa tawxiidka loo looga toosin waayey tawxiidku markaa anoon rabin inaan toos u sii galo haddana waxaynu ognahay maanta dadkeenna meeshii tawxiidka ay ka joogaan gaar ahaan kelimatu tawxiid kelimatu tawxiid waxaa laisu waafaqsan yahay culummada fiqiga iyo kuwa kuwa tawxiidkuba waxay isu waafaqsan yahiin kelimada qofku uusan fahmayn inaayan ka qormayn ma ka qormayso kufran wa iimaanan rabbi hadduu caayo kelimaduusan garanayn ku caayo ama ku ammaano waxba ka qormi maayaan qofka hadduu dalaaq wax furaya ama wax nikaaxsanaya ama wax gadanaya ama uu wax ka qormi maayaan qofka hadduusan kelimada macnaheeda garanayn leanno maba qasdinba wax u qasdayba ma jiro ashaadeedii maanka dadkeenna haddii la weydiiyo ashaadada wax ka horreeyana ma jiro wax ka dambeeyaana ma jiro hadday qaldanto wax ka dambeeyaa ma jiraan wax ka horreeyo islaamnimayna ma jirto marka see la yeelayaa bulshada waxaan ognahay in badan ay kuma dhawaaqi karin kelimada in badanna inayan tarjumadeeda fahmi karin in badanna tarjumada hadday fahmaan inaysan fahmi karin saddexdeeda bandi wax looga jeedo laa macbuuda bixaqin ila allah cabdi maxaa laga muxuu yahay cabdi cabdinimada macnaheeda maxay keenaysaa cibaadaduna maxay maxaa laga wadaa macbuudkuna muxuu leeyahay taas ummaddu hadday fahmi lahayd aniga waxaan qabaa meeshaas maahan meel kalema inaan ummadda loo fasirin cabdigu waa sayidkiisu addoon u yahay sooma hadduu meel kale u shaqatiga ka waran ama iska madax bannaanyo meeshuu raba aado addoon ba addoonnimadii macnaheeda lama garan cibaadadiina salaadiiyo soonkaa la mooday ma ahana waa shareecada waxa uu caqdiga ku gelay iyo ballanta iyo beecada waa inuu fuliyo shareecadan inuu ku dhaqmo inta fahmo oo ku dhaqmo wey shareecadii maba la yaqaan haddii la weydiiyo gabadha toban jirka ama toddoba jirkaah haddii ilaahay kayrkii la caabudo ma gaalnima mise waa islaamnimo waa gaalnimo ina turaadheegto dadkao dhan way garan lahaayeen cibaadadii haddii meel cid kale la caabudo waa gaalnimo laakiin uma haystaan in awaamirta rabbi inta la iska tuurayo shareecadiisii ballanka aad ku qaaday rabbiyow addoon baan ku ahay shareecadaadaan kugu awaamirtaadan kugu adeecaya cibaadadu inay daacada tahay lama fahmin awaamirtoo la adeeca inay tahay lama fahamsana awaamirteenniiba qashanqubkaa lagu daray tiina bilyoon baa meel walba ka socota gaalnimona looma arko oo ummaddii ma fahamsana waxaana arrinkaa keenay madhabka irjaaga oo dhahaya markii horeba kelimataynkan in lagu dhawaaqa shardi maaha wuxuu qofka ku islaamayaa tasdiiq bas inuu qalbiga ka rumeeyo ilaah baa weyn bas nebi maxamedna waa soo diray diintuna waa xaq bas intaa salaad uu tukan wax cibaadaha samayn wax daacaa samayn taas baynu ku shaqaynaynaa oo caalamka oo dhan ka jirta waxaynu nidhi waa qalad ee waxa weeye iimaanku waa qowl iyo ficil iyo ictiqaad waxa iska laasimaya daahirka iyo baadinka waynu tadbiiqina hadda masalada walaa walbaraa daahirkiisa qofka gaalada la socda waxaynu nidhi qalbigiisana waa kaafir waa xukumaynaa lianna daahirka iyo baadinku yatalaazimaan way iska laazimayaan soo ma ilaah baaba inoo sheega uu yidhi walow kaanuu yu'minuuna billaahi waannabiya wamaa unsila ilayh ma ittakhaduu mawliya hadday ilaah iyo rasuulka iyo risaalada rumayn lahaayeen dadku xigto kama dhigteen gaalada bahasha dadka si fiican ha loo fahamsiiyo wajazaakum allahu khayran wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum markan waxaad igu soo maqan kelimada sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimmadii goobjooga ahayd إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد قد صدح إن شاء الله تعالى ورندونا oon halkan markaa laigu baaqay inaan markaa isu taago marka hore waxaan mumathal u ahay ooaan ku hadlayaa markaa kelmaddii ay meesha ku lahaan lahaayeen alasaatida aladiina alqow duruus haadihi dowra iimaanan waxtisaaban axsibuhum daalik wallahu xasiibuhum rugnigan iimaankii tawxiidku ku jirana qofku jalsa fadhi keliya kelmad kuma dhammaysan kara eh waxaa la rabaa jalsatu tacallum wa tafahum bambax baa la ydhahdaa inuu meelu fadhiisto inuu horta tawxiidka rabbi fahmo jumla horta uu iqraaro islaamka albaabka faafaafka kore waxaa laga rabaa jumladda koowaad ijmaal horta tafsiirku ha dambeeya yaa cibaado leh allah waxda labo jumladda labaadee ku xigtaa aasaaskeedu horta tafsiirku ha dambeeye yaa mutaabaca lagu dayanaya la raacaya alrasuul bes cid kale ma leh haddaad intaa jumlad ahaan iqraarkeeda samayso waxa weeyaan tafaasiisha waa laysugumana horta xeradii albaabkeed soo gashay hore uga sii wad weeyaan markaasi baro macallimiintaasi ee halkan jooga idinla jalba xidhnaa wixii ay idiin markaa akhriyeen hadda kuma noqonaya anugu waxaan hilaadinayaa ubashirukum biduhuuri tabaashiiri sabaax linnaskhi tabaashiiri sabaax iftiinka markuu soo kaahayo waagu ayaa la ydhahdaa markaa wax kasta oo markaasi bishaaro soo muuqdana waa looga jeedaa ayaa bidhaamaya wallaahi waa muxaqaq saadiqulmastuuq ka warramay oo aanan shakisnayn sidaan u dhimanaya inaan u hubo ayaan u hubaa nasrigaas inuu imanayo can miqdaadi bn alaswad radia allahu tacaala canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi waali wasalam yaquul saxaabigu wuxuu rasuulka ayaan dhegahayga kaga dhigaysa buu yidhi isagoo nebigii ilaahay ummadda u soo diray uu leeyahay laa yabqaa calaa dahri lardi baytu madar walaa wabar dhulka korkiisa oo dhan bay dhooba ka samay dhogor ka samaysan waa daar iyo buul soomaali isku wada dar wax hoy bini aadan galo oo dhulka ku jira ma jiro ilaa adkhalahu allahu kelimata alislaam kelimata tawxiid laa ilaaha illa laa macbuda xaqin ila allah kelmaduu sheekhuu fasirayey kelmaddaasi jeeray guri gasho kasta ma baaqi noqon karo guri maxay ku galaysaa bicizi casiis wadulli daliil waa xaal uu cisoobay mid ilaahay cisiga ugu talagalay oo uu dulloobay mid alla dulleeyey imaa yucisuhum allaahu fayajcaluhum min ahlihaa kuwa cisoobay waayo waa kuwa ilaahay ehelkii tawxiidka ee kelimatulislaamka raaciyey ee ehel u noqday kelimatu tawxiid ee bartee fahmay qaatee ku baaqee dacwaddeedii iyo qaatee raayadii tawxiidka kor ugu taaga u jihaaday aw yudilluhum ama waa dullaynayaa rabbi oo maxaa dhacaya fayadiinuuna lahaa waa jawaab shardi xadfan idaa kaana kadalik fatakuunu alqalabatu lidiin illaahi dawcan aw karhan saasay ka dhigantay fayadiinuuna lahaa mar haddii ilaahay dulleeyay diinta tawxiidkii qaadan waayeen axkaamteeday u dulloobayaan oo qalabadii quwadda diintan ilaahay baa qaadanaysaa ama adoo hoggaansan baad u yimid ama adoo qasban ayaa huuga lagu soo sulaya markaasaad hoos imanaysaa xukunkeeda shareecaturaxmaan baa yahuudiya nasaara lagu xukumi doonaa xataa ictiqaad ahaan ay diidan yihin dhulka oo dhanna way hadhayn doontaa ilaahayn baa inoo sheegay xataa yucdu ljizya can yaddin wahum saaqiruun iyagoo xaqiran inankan kugu soo dhiibay jisyadii lama odhanaya waxaa le adigoo midigta ku sida oo dullaysan foorinaya qoorta keen way imanaya markaasi markaa rabbi muxuuna leeyay huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhiruhu cala diini walow kariha almushrikuun diinkan waa diintii nebi maxamed ilaahay u soo diray maxaa loo soo dejiyey nebi maxamed waxa weeyaan markaasi waxaa loo dejiyey hanuunka oo ah qur'aanka waa alcilmu saxiix iyo diinulxaq oo ah alcamal alsaalix alcibaada ayaa loo soo dejiyey nebi maxamed alai salatu inuu ummadda gaarsiiyo diimaha adyaantao dhanna way ka koraynaysaa mar hadday diinta maxamediya ay korayso ehelkeeduna dadkao dhan buu ka sarreeya adeer dayaarad baad nagaga sarraysay iyo saaruuq xujo iyo cilmi iyo xaq annagaa kaaga sarrayna waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhiibta dambana annaga le waay shaki ma laha markaams waxaan ku soo khatimaya ikhwaanii fillah intaa maxay dheer qodobkii labaad weeye kii saddexaad wuxuu yahay maadaa naxtaaj ilayhim naxtaaj ilaa habaat fii muwaajahati alcaduwi walaasamaat xaggan lagay berriga cirka dhulka waxaa ka baxniyo inaan beerka u dhignaa la rabaa inaan waxaan u baahanay sabaad samayno muwaajahada cadowga iyo asamaadka iyo dhibaatada inaan sugnaanno aaninooga baahan wax allaale waxay qaadeen laa shay wallaahi fii miisaani araxmaan alyahuudu waannasaara laysuu bishay miisaanka ilaahay wax allaale waxay ka yihin kefaday kaa rajaxayaan ma jiro adaa kefadaadu raajixantay oo ay miisaaman tahay maxaan u rabnaa inu sabaadno nasbut kamaa sabata ahlu haza ahlu haza siday reer qasa u sugnaaday baan u sugnaanaynaa aladiina asbaxuu qudwatan lilcaalam fi sumuudi waalhabaat caalamka dunyada duuni yani markaa kurwiyat alardi caalamu dunyawi kaafirkiisa iyo muslimkiisa waxay bareen sida loo sugnaado sida buuraha aan dabaylu dhaqdhaqaajin karin ee loogu sugnaado mabda ayay bareen walaa tahinuu walaa taxsanuu wa antum alaclowna in kuntum mu'miniina laa xusn dacfi ma jiro jubaan iyo faraynima ma jirto muruga aad murugootaa ma jirto oo adinkaa qaaliba baa ilaahay yidhi oo waa haddaa xaq ahaa muuminiinu tihiin hadda waa silaaxaan cid kale gacanta ku hayn muumin dhaba markaa tahay silaahaa cid kula haysataa gaal kaa adkaanaya kaa faramoroojinaya ma jiro adigu inaad qoortaha ogaamisood dullowdaad gaalka hoos tagta mooyaane ood adu gaalka isu dhiibtood xaqaaga ka tanaasusho haddee markaa adigaa xaggaagaa lagaaga soo dhacay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum wa yacfu can kaiir soo maa dib ha u laabanina dhankaynana ayaan laga soo dhicin bulshadii wataa waa laydin sheegay axkaamtii laydin akhriyey iyo wixii laydinka baahnaa maa lakum wamaa calaykum bulshadiinnu waxay sugayso waxaa laydinka rabaa taxqiiqu tawxiid wa raxmatan lilcibaad tawxiidkana xaqiijiya addoommada raxmaankana u naxariista wabillaahi tacaala towfiiq subxaanaka allah wabixamdik laa ilaha illa astakfiruk wa atuubu ilayk markan waxaad ku soo dhowaataan kelimadda sheekh maxamed axmed balle oo ka mid a culimmada wilayaadka islaamiga islamarkaana goobjoog ahaa gebagabada dowladan loo qabtay wulaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bismi illah alxamdulilah allahuma wafiqna limaa tuxibu watardaa allah subxaana wa tacaala ayaa mahadiskale kulanka suukaaya keenay waa wulaadii weeyaan wax badanna ilaahay subxaana wa tacaala uu baray wax badan oo kalena ilaahay subxaana wa tacala ugu tafadulay ee loogu daray ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy inna caradna alamaanata cala asamaawaati waalard ammaanadii baan bandhignay samaawaadkii ardada fa abayna an yaxmilnaha way diideen wa ashfaqna minha wa xamalaha alinsaan insaankii baa xambaaray innahu kaana daluuman jahuula ammaanadaas ay dadku ku dhibanaayeen oo mas-uul oo ah waajibaadka ilaahay saaray iyo hadday tahay guri iyo hadday tahay awlaad iyo hadday tahay cibaadadiisii iyo hadday tahay wixii laga rabay ayaa ammaano kaloo dheeraada idinka laydinku daray ammaanadan marka dheeraadkaa macnaha oo laydinku daray waa takliif iyo mashaqayn idinka laydinku kordhiyo weeyaan ammaanadaas marka hadday tahay macnaha dadaalkeedii hadday tahay cadligeedii hadday tahay soo jeedkeedii hadday tahay taladeedii ducadeedii inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad la kaashataan inaad ilaahay la hoos gashaan inaad shuurada iyo talada u badisaan hadda sheikhu wuxuu ku soo gebagay hadalkii waxaa la rabaa inaad cibaadada ilaahayna aad xaqiijisaan makhluuqaadkiisana aad u naxariisataan waa labada shay ee ruuxa laga doonayo maamulka ah maamulku markuu yahay ruux anugu maamul baanahay waxa uu kaga dayanaya waa nebigeenna moxamed ah sala allahu calayhi waaali wasalam si wuxuu maamuli jiray meelihii liinka u baanaa meelihii adayga u baanaa meelihii dhoollacadaynta u baanaa meeshii naseexada u baanayd meeshii macnaha meel kasta inaad macnaha kaana khuluquhu alqur'aan macnaha dabeecaddii iyo dhaqankii nebiga sal ly slam inaad ogaataan inaad ka turjumaysaan walaalayaal in ammaano culus laydiin dhiibay dad ninka la yidhi maamul dhaqdhaqaaqaya oo fakeraya oo kaa caqli badan ciyaar maaha walaalayaal cumar bin khadaab radia allahu canhu nin baa wuxuu ku yidhi ayuha alajiir qawsaarow markaasuu wuxuu ku yidhi sax weeyaan qawsaar baanahay maanta waxaa laga yaa ninku hadduu ku yidhaha war qawsaar baa tahay la maxay caays mana anu ariga kuu raaca madaa soo kama madaa kan cumar bin khadaab buu ku leeyahay ayuha alajiir war qawsaar baa tahay markaasuu leeyahay annaga dhan baa wada qawsaara ah soo ma jeedaan waxaa la mid a walaalayaal qawsaarka kelimaad ka adag baa lagu oranaya oo ma garanaysaayo macnaa inaad dulqaadkeedii lahaydid nebiga sal ly slam ta marada lagu soo jiido ayaa wuxuu leeyahay murlii min maalillaah alladii cindaka laysa bimaalika walaa bimaali abiika war aaba'ana male hooyadana male maalka wax naga sii maradu waa raadaynaysaa dhiig baa ku soo istaagay nebigu fa amara lahu bilcataa anaa nebiga sal allahu aleh waali wasalam marka inaad waddadaas aan qaadno dhimrinta aan ogaano waa lagu soo gelayaa nebiga sal allahu aleh waali wasalam rasuulka ilaahayow gaajaanna aysasaan khandaqii u qodaynay dhagax baa noogu xiran nebigu wuxuu leey sal slam anigan laba dhagax baa iigu xiran maxaaba laisku eedayaa laakiin dadka haddii la baaso oo waxa weye baabuurkaas ruuneedka uf oo boorka lagu salaamo waa taasi ma ma noqonayso nadaam ma noqonayso waalinimana ma noqonayso dadkan camalka ayagaa iskale sakadiisay bixinayaan qoryihiisay galayaan caagiisay tolayaan macnaha waxay bixinayaan taladiisay dhiibayaan ducadiisay keenayaan wiilashoodii baa ku shahiidaya dadka aan maamulayno waa inaan ogaano macnaha inay dadkan camalkan leh ay yihiin walaalayaal ilaahayna subxaana wa tacaala udu kala xisaabtamaya walaalayaal ninbaa hadda koore ku yidhi dadkan aad maamulaysid maanta alyowm raciyatuka waqadan khusamaauka maanta waa raciyadaadii wey waa dadkii maanta adaa maamulay berri kuwii kugu doodi lahaa weya waxaan ku gebagabin xadiidka nabiga sal alay waali slam uu yidhi waxaana ruuxu dad buu maamulayaa ah yamuutu huwa yamuut maalinkuu dhimane wa huwa haashun liraciyati isagoo khayaanaya dadkii uu maamulayey ruuxaasi waa ruux cadaab ilaahay u bareeray aan ogaano magaalada aan ku dhex wareegno waddankaan maamulayn aan ogaano habarta aan la istaagno waayeelka aan waraysanno waxa wey ruuxaan u dhimrinno agoonka madaxaan u salaaxno waa waxa nasriga iyo wanaagga aan ku gaarayno sharqi afriqiya iyo muqdishona ilaahay deg deg noogu furayo insha allah hada bilah tawfiq wasal allah wasalam calaa nabiyina maxamedin sidoo kale dadkii ka qaybgalay dowladan waxaa ka mid ah doctor xanafi cabdisheekh aadam bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah xamdan kaiiran tayiban mubaarakan fiih kamaa yuxibu rabbuna wayardaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam runtii culummada ayaa dardaaranka iyo tuujihaadka bixisay ilaahay aa u mahad celinayna subxana wa tacaala amnigan iyo istiqraarkaana siiyey an waxaan rabaa afar kelmadood oo kookooban inaan nafteedan u dardaarmo idinkana idiin dardaarmo tokoowaad waxay tahay dhammaantan inaan qalbiga gelinno ummaddii soomaaliyeed ee islaamka sheeganaysa maanta amal iyo rajo kale oo aan ka ahayn walaayaadkaas ma jiraan aad ha lagu baraarugsanaado ummaddii soomaali ahayd ee muslimiinta ahayd ee shacabka ahaa aad bay u rafaadsan yihiin wax la xiro wax guryaha lagu dumiyo wax maalin kasta baad laga qaado wax habeen imaan guryaha loo taago mobaylada laga qaato ummaddii aad bay u rafaadsantaha ilaahay ka sugay subxana wa tacaala amal kale oo aan ka ahayn ragga mujaahidiinta iyo ragga inay noqdaan mooyaane inaysan wax kale jirin qof walba aan niyada aan gelinno camalkaana nin walboo shaari gareeya tareenkaasuu saanaya ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadullaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila intaasoo wulaad ah hore u shahiiday intaasaa loo duqeeyey intaasaa ku tagtay intaasoo odayaala ku baxay intaasoo nabadoonaa ku baxay intaasoo shucaraa ku baxday intaasoo mujaahidiina ku baxday intaasoo qeedaa ku baxday intaa maxaa loo baxay ummaddan in diinta lagu dhaqo oo dulmiga iyo laga qaado ayay ahayd anagana ilah wax weydiisana subxana watacala ee nagu sugo ilaa aan ilaahay kala kuna subxana watacaala qodobka labadan dardaaran waxay tahay ikhwat alcazaa ma jiro qof idinka mid ah oo codsaday in laga dhiga waali ma jiro nin walba waa mashquul shaqa qorta loo geli waa islaamkaasa lagu kalifay aniga marka waxaan u dardaarmaya idinkaan idiin dardaarmayaa hal mid haddaa maskaxda gelisaan wax badan ba ay hagaagdeen oo tajrubo lagu arkay idinka haddaa hagaagtaan ummadda aa u talisaan waa hagaagaysaa hadalkaa meel fiican qora idinka haddaa hagaagtaan ummadda aa u tihiin mas-uuliyiintaoo dhan waa hagaagaysaa idinka ismiisaama marka idinka isfiiriya alla ka baqidda qur-aan akhriska salaatuleylka alla baryidda waxbixinta dacwada jihaadka idinka haddaa hagaagtaan ummaddiina aa u talisaan waa hagaagaysaa taas waxaan u dardaarmaa nafteyda iyo naftiina waa u dardaarmayaa ta kale waxay tahay dhammaanteen mas-uuliyadaana saaran mas-uuliyaddaas xarakana ma saarin nabi maxamedana saare calayhi salaatu wasalaam xaraka mas-uuliyadana ma saarin yaana saare kullukum raaci wa kullukum mas-uul yaana dhahay nabi maxamedan dhahay calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyaddan aan qaadnay islaamkaasaan u qaadnay ammaama allaahina waa la isweydiinaya maxaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam innaka meytun wa innahu meytuun humma innakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun ninkii nin dulmiyey ninkii nis kale u galay ninkii ninkii iska xiray ninkii dulmi ku sameeyey humma innakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun ilahay hortiisa lagu xisaabtama inaan dareenno mas-uuliyaddaas ilaahay ammaama allahi beri maxaan la istaagaynaa waa mas-uuliyad culus waaye adduunka waxba ma ah waa laga tegaya inaan sidii saxaabada ahaa jirta aanan seexan habeen iyo malan cumar khadaab habeenku dhan waa wareegi jira waa soco jiray markaasuu gurigan fiiri xagga fiiri inta fiiri dadkaas anaga khudwo noo ah aan ku dayanaynaa dadkaasaan rabnaa meeshay galan aan qayn inaan la galno aan ku dayanaynaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa inaan mar wal maskaxda aan ku hayno khudbadii ugu horraysay abubakar sidiiq markii xilka loo dhiibay uu soo jeediyey khudbadaas aad bay ana ii saamaysaa markaan taariikhaha akhrinayo aniga wuxuu yidhi miidka idinku fadli badan idinku fiicana ma ihi yidhi soo tawaaducayo waxaan rabaa yidhi ninka miskiinkan inaan gacan qabto kor u qaado ninka daalimtkan inaan gacan bir ku qabto yidhi ikhwatal acizaa ummadaa maamulaysaan kala gedisan mid tuugaa ku jiro mid beenaalaa ku jiro mid khaa'inaa ku jiro mid daciifaa ku jiro mid daacadaa ku jiro midaan hadli karinaa ku jiro ummadda waa inaa kula dhaqantaan waxa daahirkooda ka muuqdo quluubta ilaha ku shaqale subxana watacaala ninka u baahan dhimrina in loo dhimriyo ninka u baahan in la qabtana in la qabto laakiin haddii cagsi ay noqoto daalimkii hadduu awood helo oo baadilkii uu awood helo kii xaqa ku taagan ee runta sheegan uu waayo waa fasaadka ummaddan maanta ku dhaca weeye ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu aakhira jannadii nagu kulmiyo adduunkan anagoo camala ku taagan nagu oofsado ummadda aan ogaano walaalayaalow wax u maqan maanta ummaddan oo aan ka ahayn raggaa jihaadka qaaday ee naftooda bixi cid kale wallahi maanta ma jirto mas-uuliyadaas aan darayno wa haadaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk ugu dambaynna waxaad ku soo dhawaataan kelimadii uu munaasabadaasi ka jeediyey sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bismi illaahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usallii wa usallimu calaa man naara alislaama bisayfihi wa bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mada taxiya awalan allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iska leh nagu kulmiyey makaankan annagoo ugu tashanayno litakuuna kalimatullaahi alculyaa allahaas baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala mahad alla kadib waxaan u mahad celinaynaa qiyaadada xarakada ee noo fududaysay camalkan qaabkii ku socon lahaayey ama qaab socodkiis ee noo fududaysay tawjiihaad iyo dowraad iyo wax badanna ayna siiyaanna waan u mahad celinayna subxaana wa tacaala badalla waxaa kale halkaan ugu mahad celinaynaa asaatidadii mase edaaradii dowladan maalmahan halkaan ka socotay maamulaysay ayna bixiyeen juhdigooda meeshii ugu sarreeyey iyo dadaalkooda ay bixiyeen ayagana waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dalabadii ama wulaaddii ay ka faa'iidaysteen dowladaas juhda badan iyo dadaal badanna ay bixiyeen soo jeed fara badanna ay bixiyeen ayagana waxaan leenahay jazaahumullaahu khayran wa axsana allaahu ilayhim waxaan kale u mahad celinaynaa ciddii soo mushaarakaysay xafladdan oo aan joogno ay ugu horreeyaan culimmadan rabbaaniyiinta ah noo soo safareen iyo bahda iclaamka iyo guud ahaan dadkii soo haadiray xafladdan ayagana waxaan leenahay jazaahumullaahu khayran wa axsana allaahu ilayhim mahadcelinta kadib dowladan loogu magacdaray mucaawiya ibni abi sufyaan waa mucaawiya ibni abi sufyaan waxa loogu magacdaray dee waa la garanayaa waa la og yahay waalin uu ahaa muddo dheerna camalkan iyo sheegadan waa soo waday taqriiban waxaa lagu qiyaasaa afartan sano miya ama meelahaas markii laisku dardaro intii waale ahaa iyo intii khaliif ahaa markii laisku dardaro waa muddo aad iyo aad u dheer markan waxaa loogu magacdaraayo saxaabigaas shaqadii haayay iyo qaabkii u qumaayay in annaga aan ku dayno sidiis waddadii haayana aan sii marno dadaalkii bixinayn aan ku dayno muhiimadda waantaas sidoo kale walaalayaal dowladan waxay bilaabatay kow iyo toban bishii afaraad kun afar boqol afartan iyo todoba hijiriya cadadka ka faa'iidaystay dowladan waxaa weeyaan toban iyo saddex baa ka faa'iidaystay walaaddii muxaafadaadka iyo tanfiidkii oo laysku daray baa ka faa'iidaysteen dowladan wa akhiiran waxaan leeyahay mujtamaciga muslimka ah guud ahaan waxaan u dardaaramayaa ilaahay subxaana wa tacala cabsidiis taqwa allaahi caza wajalla waan u dardaaramayaa kama qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun sidoo kale waxaan u dardaaramayaa dadkii mushaarakeeyey dowladan kana faa'iidaystay waxaan leenahay u dardaaramaynaa wixii ay barteen oo muddadan halkan la joogeen oo idaarada iyo sharcigii iyo funuuntii kala duwanayday ay barteen in ay tatbiiqiyaan miidaanka loo socdana ay ka soo muuqato laga dareemo waxay la bartay in laga arko meelaha la joogo oo shaqadana ka socoto waxaa kala dardaaramaynaa dadka muslimiinta ah guud ahaan in aan isku kaalmaysano tadbiiqa sharci illahi subxana wa tacaala kitaabka ilaahay inaan dabaqno in isku kaalmaysano oo garbaha lays qubsado haddii ay yihiin wulaad haddii ay yihiin salaadiin haddii ay yihiin waxgarad kale culimmadii rabbaaniyiinta guud ahaan inaan gacmahaas qobsano isku kaashanno sharciga ilaahi subxaana wa tacaala ayadana waa dardaaramayaa wa akhiiran waxaan leeyahay walaalayaal maanta wax noo dhamman oo la sheego ma jiraan oo aan ka ahayn inaan tadbiiqino mas-uuliyadda iyo xilka iyo waxna saaranaayay mad kale ayaa dosheen la saaray waad dareemaysaan waxaa markan loo bahan yahay walaalayaal wax maanta aan u shaqaynayno oo juhdiga aan u bixinayno oo nafti aan u bixinayno waxaa weeye sharciga ilaahi subxaana wa tacaala in dhulka ku dabaqno waantaas qof kasta markan waxaa laga rabaa inaan gaabsanin juhdigiis awoodda ku jirtan aan gaabinin waxaad dareemaysaan aad og tihiin meelaha aan joogno oo muxaafadaadka intii ku hareeraysan markii la fiiriyo waxaa joogo dad aad is leedahay wax badan baa u dhiman dadka sugaayaan in wax gaarsiin la rabo anaga waxaa laga doonaya walaalayaal in habeen iyo maalin aan ku fikirno aan u soo jeedno ummaddan maanta sidii aan ugu badbaadi lahayn naar oddoomman ilahin aan ugu dhigi lahayn inaan ku dadaalno jazaakum allaahu khayran ayadoo dowladii walaadiina gebagaba marayso culimmadii rabbaaniyiintiina ay joogaan na laga yaabo in muxaafadaadka qaar kamadda ay ka dhici doonaan irkab macna waa fursad qaali ah oo lanaga doonayo ciddii ilaahay subxaana wa tacaala muxaafadadii ilahay nasiib ugu daro inay ka faa'iidaystaan loo istaago aanan la shaqayno culummada wax maanta aan kula shaqaynayno wax kale ma aha waa in aan risaalada ay wadaan si fiican ummadda u gaarto waantaas fajazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum dowladii mucaawiye oo maalmaha noo socotay halkaan ayaa nooga xidhan tahay fajazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu